ruud cutubka afraad markaasaa bacos wuxuu tegay iriddii magaalada oo halkaasuu fadhiistay oo bal eeg waxaa ag yimid ninkii bacos ka hadlay ee ahaa xigaalka ugu dhow markaasu wuxuu ku yidhi war hebelow soo leexo oo balkaalay halkan fadhiiso kolkaasuu soo leexday oo fadhiistay markaasuu wuxuu soo kaxaystay toban nin oo odayaashii magaalada ah oo wuxuu ku yidhi bal halkan fadhiista oo iina way fadhiisteen markaasuu wuxuu ku yidhi ninkii xigaalka u dhow ahaa nimco oo ka soo noqotay waddankii reer mo'aab ayaa iibinaysa jegadii dhulka ahayd ee uu lahaa walaalkeen elimelek oo waxay ila noqotay inaan ku ogeysiiyo inaad ku iibsato kuwa halkan fadhiya iyo odayaasha dadkayga hortooda haddaad doonaysid inaad iibsatid iibso laakiinse haddaana doonaynin inaad iibsatid ii sheeg aan ogaade waayo ninkaaga dhow oo iibsanaya ma jiro oo anna adigan kaa dambeeyaa isna wuxuu yidhi waan iibsanayaa markaasaa bacus wuxuu yidhi maalintii aad nimco gacanteeda beerta ka iibsatid waa inaad ruutii reer mo'aabna ka iibsataa taas oo ah naagtii kii dhintay inaad kii dhintay magaciisii ku soo celisid dhulkii dhaxalkiisa ahaa markaasaa ninkii xigaalka u dhow ahaa wuxuu yidhi anigu taas ma iibsan karo waayo waaba intaasoo aan dhaxalkayga halleeyaa haddaba adigu qaado xaqii aan iibsashada u lahaa maxaa yeelay anigu ma aan iibsan karo oo haddaba waagii hore reer bin israa'iil dhexdooda caadadii ku saabsanayd kala iibsashada iyo kala beddelashadaba waxay ahayd in nin kabtiisa iska siibo oo uu deriskiisa u dhiibo in wax walba lasii adkeeyo aawadeed taasu waxay reer bin israa'iil u ahayd sida loo markhaati furo sidaas daraaddeed ninkii xigaalka u dhow ahaa wuxuu bocos ku yidhi adigu soo iibso markaasuu kabtiisii iska siibay markaasaa bocos wuxuu ku yidhi odayaashii iyo dadkii oo dhanba bal idinku maanta markhaatiyaal baad ka tihiin inaan nimco gacanteeda ka iibsaday kulli wixii elimeleg lahaa oo dhan iyo kulli wixii kiliyoon iyo maxaloon lahaayeen oo dhan oo weliba ruuti reer mo'aabo oo ahayd naagtii maxaloonna waxaan u iibsaday inay naagtaydii ahaatay ee aan kii dhintay magaciisii u soo celiyo dhulkii uu dhaxalka u lahaa si uusan kii dhintay magaciisii uga go'inin walaalihiis dhexdooda iyo iriddii meeshiisa idinku markhaatiyaal baad ka tihiin markaasaa dadkii iridda joogay oo dhan iyo odayaashiiba waxay yidhaahdeen markhaatiyaal baan ka nahay naagta gurigaaga soo gashay rabbigu ha ka dhigo sidii raaxeel iyo lee ah labadaas oo ahaa kuwii dhisay reerkii israa'iil oo adna efraataa ku barwaaqow baytalaxamna caan ku ahow oo faracanka rabbigu kaa siin doono naagtan dhallinyarada reerkaagu ha ku noqdo sidii reerkii feres kaasoo ahaa kii taamaar u dhashay yuhuudda markaasuu bocos kaxaystay ruud oo iyana waxay noqotay naagtiisii kolkaasuu iyadii u tegey oo rabbiguna wuxuu iyadii siiyey uur oo waxay dhashay wiil markaasaa dumarkii waxay nimco ku yidhaahdeen mahad waxaa la rabbiga aan maanta xigaal la'aan ku dhigin oo magaciisuna reer bin israa'iil caan ha ku dhex ahaado oo isna wuxuu ku noqon doonaa naf soo celiye iyo ku markaad gabowdo ku quudiyo waayo waxaa isaga kuu dhashay gabadhii aad sodohda u ahayd ee aad u jeclayd ee kaaga sii wanaagsanay toddoba wiil markaasaa nimco wiilkii qaaday oo laabta ku jiibisay oo waxay u noqotay tuxanaanaysa markaasaa dumarkii deriska u ahaa magac u bixiyeen oo waxay yidhaahdeen wiil baa u dhashay nimco magaciisiina waxay u bixiyeen coobeed oo isagu waa yesey aabbihiis kii daa'uud dhalay haddaba kuwani waa abtirsiinyadii feres feres wuxuu dhalay xesroon xesroonna wuxuu dhalay raam raamna wuxuu dhalay caminadaab caminadaabna wuxuu dhalay naxshoon naxshoonna wuxuu dhalay salmoon salmoonna wuxuu dhalay bocas bocasna wuxuu dhalay coobeed coobeedna wuxuu dhalay yesey yeseyna wuxuu dhalay daa'uud